waxaas leena wixii wadanka wax uga hagaajinaya amba wax ka kordhinaya amba horumarkiisa gaarsiinaya dadaalkiisa gala waxaa ka mid a iminka fadhigan maantaan u joogno ahaa dalxiiska inaan ka wada hadalno dalxiiska waad ogtahayoo waa dhaqaale culus oo lacaga culus ay ka soo gali karta wadanka dad badan ay camal ka heli kari lahaayeen ay ka heli lahaayeen shaqooyin badan la abuuri lahaa taa baan is leenahay waxaa ku soo kordhisiin intii ilaahayna garansiiyey ragga khabiirada aan wadi arkay waxay lahaayeen jabuuti waxay noqotay sanadkan sanadadii hore kolka laga yimaado sanadkan waxay noqotay meelaha dalxiis loo iman karo ee la danayn karo wadanada ugu horeeya tumanka ugu horeeyaad ku jirtiin waa kii wilaca kolkaa taas waxay noo muujinaysaa inay ahamiyad gaara u leedahay horumarka dalxiiska iyo gaar ahaan horumar u leedahay amba boogaadin amba dardargelin u leedahay dadka maalqabeennada ah si ay u maalgashadaan howlaha ku saabsan maxaanku dalxiiska gudoomiye qaabkee loogu howlgeli karaa horumarka dalxiiska jabuuti wakhti badan haddii la siiyo dhaqaalana dowladdu ay la garab joogsato dhaqaalo kolkaan leeyahay waa waddooyin la sameeyo waa wixii infrastructure la sameeyo waajibaadka dadka maalqabeennaduna ay wax ooga gashadaan loona sahlo maalgashiga waxaan u malaynayaa inay xaggaa ka dhalan karayso camalada iminka jabuuti looga baahan yahay in badan xaggaa laga soo saari lahaa hadday noqoto hotel hadday noqoto restaurant hadday noqoto maxaan ku rahay tagaasi iminka waxaad arkaysaa tagaasideenna oo liita haddii la garab galo oo loo sameeyo loo dhibi yareeyo si dadkaas ay maalgashi fudud u heli lahaayeen dadka tagaasida ku shaqaystay waxbaa iska bedeli lahaa bay la tahay bilicda tagaasideen dardargelistaasi rugta ganacsigu waynu taageeraysaa wixii waajibkeygana way qabsan khudbadaadii hadalkaygii oon dhegaysanaya waxaa ka mid ahayd shaqaabuurka inay kaalin weyn ay ka geysanayaan arrimahan dalxiisku xaadada xoogaa noo eriftay misaalka iminka waxaad og tahay in carta laga sameeyey meel dadka dhallinyarta lagu tababaro oo lagu tababaro dalxiiska iyo wixii la halmaala taasi waxay dee wax ka tari doontaa waaga dambe dadkii oo tababaran haddii la abuuro meelo saldhig u ah dalxiiska inay si deg degaba ugu wareegi karaan iyo inta jirtaba wax ka tari karaan oo u baahan dad tababar fiican haysta dadkaasna waxaa lagu tababaraya afka faransiiska afka ingiriiska iyo afka carabiga waana taasina waa ilaahay baa mahad le waa mahad gaara oo aan u soo jeedinayno dowladda iyo wasaaradda ku shuqul leh tababarka farsamada gacanta dadka bribate sectorka ee qaybaha sida gaarkaa loo leeyahay ee ganacsatada gaar ahaan kuwa reer jabuuti waa maxay cabashadoodu markay noqoto xagga maalgashiga dalka kolkaad ka hadashid maalgelin ambalese dadka gaarka u leh bacmisharkii run haddii lagu hadlo waxay dhahaan intan dambe waxyaalaha naga maqan wixii naga maqan oo ah kooraan jaban waxaa naga maqan waxay naga maqan maxaan ku dhahaye khafiifin khafiifin maxaan ku dhahaye qaymadda warisgaarsiinta waxay kala sheegtaan ay ku andacoodaan oo yidhaahaan ay ka hadlaan oo yidhaahaan shaqaalahoodna tababarnayn waxyaalo basiida oo kolka haddii ay dowladdu ku foorarsato oo annaguna aan waajibaadkaga intii naga maqan aan buuxsanno wax weyn laga tari karayaan u malaynayaa ilaahay fadligiisa haddii aan wax weyn ka taraya shaqa abuurka waa ka sheegaya expertku khabiirkan waa kii lahaa professor francois oon horey ugu qaabilay rugta ganacsiga waxaan ka dareemay inuu wadanka shan iyo toban sannadood baan imaadaa buuri intaas sannadood baan kusoo noqnoodaa wadanka isbeddel deg degaad u baahantihiin oo haddaad u baahantihiin weeyaan buuri inaad horumar gaadhsiisiin dalxiiska laakiin taas w wax naga go'an oo vision ambulse siyaasadda jahaysan ee ka iyo caddaynaysa oo jahaynaysa oo qorshaynaysa in turismgu amba dalxiisku yahay qaybaha ugu horeeya mustaqbalka inay wadanku ka galaa